بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى عاو أي تهي هذين قميص أه بشا ذو القعدنة أي تهي كوي طبعا سنة هجرية النبي عليه الصلاة والسلام وكبه غيهي كن أفر بقل شان لغاتنكي waxaa masaajidkan dabaqaynka ama loo yaqaano cumar ibnu khataab muxaadaro inooga soo jeedin doona a-sheikh nuur cali jaamac muxaadarahaasi cinwaankeeda waxaa la yidhaahdaa dafcu cudwaan asuufiya can kitaabi tawxiid
wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar
waxaan gudagelaynaa mawduuciiaan iclaaminay oo ciwaankiisu uu ahaa dafcu lcudwaan can kitaabi tawxiid xadgudubka iyo collaysanka lagu xadgudbay kitaabu tawxiid in laga dafciyo
ka koobnaanaysa muxaadarada dhan kelimada koobaad dafcintaas waxa ay tahay dafcintaas la dafcina maxay tahay xukunkeeda waa kelimada muqadimada noo ah marka labaadna kelimaadkii kitaabkaas ay ku weerareen oo ku dacniyeen qabuuliyiintu inaan soo qabanno oo markaasna waxa ay yihiin ummadda aan soo hordhigno jawaabna aan ka bixino insha allah waan halmaamay oo habeenkii dhawood markaan muxaadarada iclaaminayay waxaan rabay inaan idhaahdo qof walbaaba kitaab tawxiid ha soo qaato fadxumajiid maxaa yeelay waxaan rabaa hadalka aan ka soo guurina iyo waxay sheegayaan kitaabkii iyo waxay sheegeen inay isla yihiin marka hore in la ogaado tan ugu muhiimsana kaasay ahayd laakiin lam yuqadar illah ilaahay ma qadarin ee waxaan rabay qof walba ha soo qaato fadxulmajiid ha la fiiriyo hadalkay sheegaan markaas marka haddana qofkii hayaa si looga faa'iidaysto waa inuu markaas diyaariyo markii la yidhahdo ken anugu sayga waa haysta lakin waxan raba macnaha qofka la soo bax markaan idhahno inuu la soo baxaan raba oo hadalkay sheegaan iyo hadalka meeshaas ku yaalla bal siday kale yihiin ilaa qofka markaad ogaato hadduu ku yidhaahdo halkan waxaa ku yaalla waaladiina kafaruu oo aada ugu tagto waaladiina aamanuu maxaad ogaanay marka waxaad ogaanaydaa qofkaas wuxuu yahay sooma hadde taasa ugu muhiimsaneed marka ilaahay qadartiisa horta walaalayaal ugu horayn qofka muslimka ah ee diinka wax ka garanaya hadduu arko shay munkar ah inuu munkarkaas naqdiyaa waa shay waajib ku ah waa shay waajib ku ah wax ka munkarsanna ma jirto in laba maado la weeraro tawxiidkii ambiyadu ay ugu yeereen ummadda iyo dadkii tawxiidka ummadda ugu yeeray labadaas waa diinta xididagoyntiisa waxaadna og tihiin nabiyaalka dhammaantood dadkii la dagaalamayey kow markay nabi lala dagaalamo maxaa laga bilaabi jiray in asaga wax laga sheego sooma qawmu nuux maxay ka bilaabeen walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmi maxay ka bilaabeen fi suurati acraaf wa qaala almalau ladiina kafaruu min qawmi maxay yidhahdeen inaa lanaraaka fii dalaali mubiin waxaan aragnaa baadi inaad ku sugan tahay asaga waa inay sharciyaan horta qawmulhuud oo ku xigay maxay yidhaahdeen inaa lanaraaka caqli fudaydaan kugu aragna kulli sidaas wey dariiqada dadka acdaada diinka ah a waxay ahayd in la nafriyo horta qofka diinka sheegaya oo asaga la shareexeeyo kadibna wuxuu sheegaya saacada ka baxaya asagiiba hadduu wax uunsan yahay de wax wanaagsanuusan wadi waa logi marka annaka dafcinta aan dafcinayno kitaabu tawxiid ma ahan inaan dafcinayno ama maxamed cabdiwahaab amase aan dafcinayno shiika oo iskale fadxulmajiidka labada midna ma ahan ee koo waxaan dafcinayna diinta islaamka horta waa tawxiidka labo in hataa qofka muslimkaa la dafciyo oo ama she maxamed cabdiwaaba aata ama wiilku awowaw iyo maad oo leh baalka afarximajid ha aatee ayadana ajaraa ilahay noogu ballan qaado oo nabigeena sala allahu calayh wasalam qofka muuminka ah ee cirdigiisa wax laga sheego qofka dafciya wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha wejigiisa laga dafciya haddii qof muslima adoo jooga wax laga sheego ee aad tidhaahdo may oo difaacdo wejigaaga maalinta qiyaamaha naarta laga difaaca marka dafcinta imaam min aimati muslimiin shaqsi muslimiinta kamida wey kansaas lagu hela shaqsi wey maxaad u malaynay imaam min aimati muslimiin marka oo waxa lagu haystaana uu yahay tawxiidka taasna waa midda keenayda nabigeena suuban sal allahu calayhi wasalam xadiis imaam axmed muslimka uu ku soo saaray juska saddexaad sabxada afartan iyo lix wuxuu leeyahay nabigeena sal allahu calayh wasalam laa yamnacanna axad axada minkum makaafatu naasi aw basharin an yatakalama bilxaqi idaa ra'aahu aw calimahu aw ra'aahu aw samicahu qofka idinka mid ah yuu u diidin dadka oo uu ka cabsanaa inuu xaqa marka uu arko ku hadlo ama uu barto inuu sheego markuu xaq arko ama uu maqlo inuu sheego yaysan u diidin cabsida uu ummadda ka cabsanaya yaysan u diidin waad ogaatay xaqii war ummaddaa kugu kacayda war ummadda arrintaa dhibsayda xaqaas inaad sheegto yaysan kuu diidin saasuu lehy nabigeena sal allahu alayh wasalam imaamu nawowi kitaabkiisa riyaadu saalixiinka ah baabu u qabta markaasu wuxuu yidhi baabu maa yubaas min alhiiba baabkaanu wuxuu ka hadlayaa xamsa inta la banneeyo markaasuu wuxuu sheegay lix asbaabood oo wuxuu yidhi ku bilowday iclam ogow allaha ka ogeysiiye ana alhiibata tubaaxu liqanadin sharciy xanta ayaa la banneeyaa dan sharciya darteed laa yumkinu lwusuulu ilayhi ilaa biha oo aysan dhici karin in dantaa sharcigaa la gaaro ilaa xantaas maahan ayaa la banneeya wa huwa sittatu asbaabin u lixdiiyuu tiriyey marka lixdii waxaa ka miduhu yidhi marka taxdiiru lmuslimiina min ashari wa nasiixatuhum muslimiinta in qofkaas sharkiisa looga digayo ama kooxdaa sharkooda oo looga naseexaynaya sharkooda si aysan ugu lumin marka digidaasu marka tiri qayba iyada digiddaha qaybo badan digiddiiyuu tiri wuxuu ku daray oo ka mid dhigay jarcu ruwaa dadka ruwaadda ah ee axaadiista wariya ee aad aragteen fulaanun kaana dajaala fulaanun kaana kadaab fulaanun kaana kadaa sharcigaas la shareexaynaayo aa ka mid uu yidhi muslimiintuna ay ijmaac ku yihiin inay waajib tahay iska daa ma banaan tahay inay waajib taha muslimiinta ku ijmaaceen wey dadkaas wax laga sheegayo maxaa yaele muslimkiia looga digaaho haddaan sidaas loo cadayn waxa uu yahay xadiisku wariyo diin la moodan karta diin laga dhiga waa waajib waxaa ka mid uu yidhi taxdiirkii marka wa minhaa uu yidhi haddana waxaa ka mid ah idaa ra'aa mutafaqihan hadduu arko qofkii qof dalbaya diinka ilaahay inuu bartaa raadinaya yataradadu ilaa mubtadicin ow faasiqin oo ku noqnoqonaayo bidcoole ama faasiq qof daalibcilmiya oo inuu fiqigii barta raba oo ku noqnoqonaayo mar walba u sii socda qof bidcoola oo leeyahay cilmigan ka soo bara ama wuxuu ku sii socdaa faasiq bidcoole maaha waa tuug ama waa zaani waa faasiq diinkiina waa akhlaaq qofkii sii socdaa arka labadaas yaahudu canhu waa ka qabanahu yaahudu canhu cilmigi inuu ka soo qaatona ugu sii socdaa huy wa khaafa qofkaan arkay wuxuu ka cabsadayuu yidhi an yatadarara almutafaqihu qofkaas fiqiga dalbayaa inuu bidcoolahan ku dhibsoodo oo macnaha dalad uga yimaado uu inxiraafo oo uu saamayn ku yeesho inuu ilaa qofku shiikiisu saamayn ku leeyahy inuu saamayn ku yeesho taasuu ka cabsadayuu yidhi fa calayhi qofkaas arkay qofka bidciga kusii socda ama faasiqa kusii socda oo diinka ka baranaa waxaa waajib ku uu yidhi in nasiixatu qofkaas inuu u naseexeeyo see ugu naseexayna bibayaani xaalihi bidcigan waa inuu caddeeya xaaladiisa ama faasiqan xaaladiisa oo uu yidhaha waa bidci ama waa inuu yidhaha waa faasiq waxa uu yahay saasaa waajib ku noqon yidhi oo dushiisa ah amaama lahayna waa la weydiina hadduu saas yidhi adilu marka xadiiskii nabiga usoo uu soo raray imaam nawowi arrintaas inay banaan tahay oo nabi maxamed sal lahu alay slam hebel waa saas uu dhihi jiray dadka si dadka uga digtoonaadaan oo uu weliba magacaabi jiray kow xadiiska koowaad wuxuu yhi can caaishata radi allahu canha ana rajulan istaadana cala nabiyi sal lahu alayh wasalam nabigeena subow sal lahu alayh wasalam ninaa ka dalbaday inuu usoo galo oo idan uga dalbaday markaasaa wuxuu yidhi waqaala nabigi faqaala nabiga wuxuu yidhi idanuu low u fasaxa inuu soo galo bisa akul cashiira qabiiladaas xumaa ninkaas ka dhasha ninkaan sama walla qabiiladaas balaayo waa ka dhalan nabigaa yidhi xadiis bukhaari muslim ah ya ninkaas muxuu saas u leeyahay nabiga sal allahu alayh wasalam muxuu leeyahy imaam albukhaari fiqigiisa baabkaa laga qaataa baab wuxuu ugu daliishaday wuxuu yidhi imaam imaam nawowi ihtaja bihi lbukhaariy imaam lbukhaari xadiidkan wuxuu u daliishaday fii jawaazi hiibati ahli lfasaadi wa ahli riiq dadka mufsidiinta ee ummadda diinkooda fasahaadina iyo dadka ahlu riiqka oo xumaanta lagu tuhmaa in xantoodu bannaan tahay uu baab uga dhigay u daliishaday saas u daliishaday nabigeenana sal allahu calayh wasalam markuu sidaas leeyahay ninkaan ummadda uga digaya dadkaas maanta maqlay nabigu inuu yidhi ninkaanu baas laha ninkaas bii ma ka dhegaysanaya ka dhegaysanmayaan intaas waynu dansa nabiga sal allahu calayh wasalam waana ninkaas hortiisa taagan oo guriga iribdii taagan ninku maqli maa lakin iribdu taagan yahay wuxuu haddana keenay xadiiskii nabiga sal allahu alayh wasalam can caaishata radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maa adunnu fulanan wa fulanan yacrifaani min diinina shay-an hebel iyo hebel u malaynaa diinteeda hal xaraf inay ka yaqaaniin waa laba nin oo muslimiinta ka mid a hebel iyo hebel u malaynaayo diinteeda xaraf xata inay ka yaqaaniin han ka xun miyaa jirta ilaa han maxaa la dhihi jiray dikruka akaaka bimaa yakra inaad walaalkaa ka shagto wuxuu nibcaysanayo nabigu waa la weydiye hadduu sida ku sugan yahay kawaran waa canwi marba hadduu dhibsana laakiin tan waa waajib tan waa waajib axaadiista ruwaada xadiidkan warida imaam nawowi wuxuu yidhi qaala lays ibnu sacad min ruwaati hada alxadiid lays ibnu sacad imaamkii weynaa oo ruwaada xadiidkan kamid ah wuxuu yidhi u yidhi haadaani rajulaani kaana min almunaafiqiin labadaan nin oo nabigu leeyahay shay diintayda kama yaqaanin munaafiqiinay ahaayeen nabigu marka wuxuu rabaa dadku inay fahmaan oo dadku ay ka digtoonaadaan ilaa masjidkiiy kula jiraan hoosay u nuxnuxaynayaan qofkii wax u sheegayaan marka inay fahmaan diinta xaraf kama yaqaanin hebel ninka la iyo hebel waa magacaabid xataa la magacaabayo waana nebi maxamed waxaa magacaabaya sala allahu calayhi wasalam ya sidaasoo kaleeto nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam waxaa loo sheegay nin yidhi gabadha uurka leh hadday gabadhaas uurka luhu ninkeedu dhinto ciddadeedu dhammaanee markay umusho afar bilood iyo toban habeen kahor ee afar bilood iyo toban habeen waa inay dhammaysataa macnaha saasna ma aha ee masaladu waa cag sooma marba hadday umusho gabadha uurkale ciddadeedu waa dhammaane nabiga markaasuu yidhi sala allahu alay wasalam kadaba abu sanaabil beenlow beenuu ku sheegay masaladaas waa nebi maxamed waxa dhaha waana magacaaba haddii marka qofkii masalada diinigaas been ka sheega aan la dhihin hebel beenuu ka sheegay ummaddu diin arkime ummaddu diin arkime ee waxa weeyaan baadil lagu shubanka fiicade yaa walaalayaal ma u malaynaydaan qof ka akhlaaq macan inuu arkayo nabi maxamed sala allahu alayh wasalam yaa walaalayaal waa asaga waxaa dhahaya hebel beenaale wey waa hebel waa beenaale waa nabi maxamed waxa dhaha sala allahu alayh wasalam culimmada muslimiintu ijmaac ayay ku soo guuriyeen in la naqdiyo dadka ahlulbidaca inay waajib tahay oysan sunna ahayn sida ilaah salaada noogu adoonsado waajib in la naqdiyo ahlulbidaca laga hadlo u fiirsado walaalayaal waxaan soo guuranaa dhowr qowl oo yarya oo culamada muslimiinta ka mid a aqwaashooda ibnljawsi abulwafa cali bnu caqiil alfaqiih wuxuu yidhi qaala shaykhuna abulfadl alhamdan mubtadicatu lislaam dadka muslimiinta bidcoolayaalkooda iyo walwadaacuun kuwa axaadiista dejiyaa walwadaacuun lilaxaadiis kuwa axaadiista dejiyaa ashaddu min almulxidiin gaalada waa uga adag yihiin gaalada waa uga adag yihiin dadka muslimiinta oo waa ka shar badan yihin mulxidiinta oo kufaarta ah muslimiinta ahlulbidaca ahaa muslimiinta uga dhib badan oo ahlulbidaca dhib badan qasaduu ifsaad diini min alkhaarij waxa weeyaan nimanka oo mulxidiinta waxay u qasdeen inay diinta ka fasahaadiyaan banaanka waa cadow banaanka ka soo duulaya wa haaulaai qasaduu ifsaadahu min adaakhil ahlulbidacuna gudahay ka weeraraya oo gudaha inay diinka ka fasaadiyaanay rabaan sahw ka ahli beledi sahw fi saadi waxay la mid yihiin dad magaalada degan oo shaqo ka dhigtay inay fasaadiyaan beledkan mulxidiintuna kal muxaasiriina kuwa dabadda ka hareereeyay la mid yihiin oo dabadda ka yimid fabdu khalaau yaftaxuuna xisna dhufaysta ko kow waxaa soconaa uu yidhi dadkii gudaha magaalada ka weeraray iyo qofkii kor ka weeraray fahum sharun cala alislaami min gayri lmulaabisiina lahu mubtadicadu islaamka waa uga shar badan yihiin dadka aan islaamka sheegay oo gaalada waa uga dhib badan yihiin hadalkaas wuxuu ku leeyahay almawduucaat jiska koobaad safxada konton iyo kow ka fiir waa uga dhib badan yihiin waa cadow uga dhib badan alxaafid almaqdasi waa taqaanaa cindaha sheikh iska laha sidaanu leeyahy qaala alxaafid taqiyudiin abulmuxamed cabdulqani ibn cabdilwaaxid almaqdasi raximah llah wuxuu yidhi ahlulbidaci waclam رحمك الله أن الإسلام وأهله أوتوا من طوائف ثلاث ogow allaha ku garansiiye islaamka iyo dadkiisa saddex kooxoodaa laga soo gala oo weelka uga yimi fadaa'ifatun raddad axaadiisa sifaat koox axaadiista sifaadda nabiga ka hadlayda sida kuwa culuga sheega sida kuwa yadda sheega sida kuwa wejiga sheega ay hidiyeen sifaadda kuwa ka axaadiista ka hadlayda axaadiis sifaadda ilaahay axaadiista ka hadlayda sifaadda ilaahay axaadiista ka hadlayda ayay beeniyeen sifaadda oo ilaahay axaadiista ka hadlayda sida culuwda sida yadda sida wejiga wakadabuhu waa taa axaadiistaas raggii wariyo bukhaari iyo muslim sanadkooda ay ku soo wariyeenna waa ku been xukmiyeen fa haaulaai ashaddu dararan cala alislaami wa ahlihi min alkufaar kuwaas oo axaadiista sifaadda ilaahay sheegayda beeniyey ruwaadii waridayna waxa weeyaan ku been xukmiyey islaamka oo diinkii ah iyo dadka diinkaas aaminsan way uga shar badan yihiin kufaarta gaalada kala kufaartaas caadiga waa uga shar badan yihin hal kooxa waa kuwaasu islaamka waa laga soo gala wa daa'ifatun qaaluu bisixatihaa firqo kale waxay yidhahdeen axaadiistaas bukhaari iyo muslim ku taalla waa saxiix oo ilaahay sifaadiisa sheegay in la aqbalana way ogolaan waxay yidhahdeen waa xadiis nabi mana la buri karo uma ta'awaluuha markaasay awileen oo yidhahdeen culuwi waxaa loola jeedaa istawlaa loola jeeda istawaada yadna qufra iyo nimca loola jeeda tana tanaa loola jeeda tana tanaa loola jeeda waa awileenu yihi kuwaanu gaalo ma ka roon yihin fa haaulaai kuwaanuna acdamu waa ka sii wen yihiin dararan xagga dhibka min adaa'ifati ulaa kooxdii hore gaalada ka darneed waa ka sii daran yihin kuwii gaalada ka darneed ay ka sii daran yihin ya kuwii gaalada ka darneed kuwaanu waa ka sii daran yihin hal mar hakay joogaan marka ya wa thaanisa midda saddexaad jaanib lqawlayni labada qawlba xadiiskii inay aqbalaan oo ay awilaan iyo inay daciifiyaan labadaba dhinac ay ka sii mareen wa kaanuu acdama dararan min adaa'ifatayni awalayn labadii kooxoodoo kalena kuwaan waa kasii daran oo awal gaalada kasii darnaa ya imaam lmaqdisi caqiidat lxaafid cabdilqani safxada boqol labaatan iyo kow ka fiiri shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi markuu ahlulbidac ka soo hadlayey fa ina bayaana xaalihim ahlulbidac in xaaladooda la caddeeyo وتحdيr اأmة minhm ahlbdca in umada looga digaa waajib bاtiaq mslimiin waa waajib mslimiinta sidaas isku waafaqeen waa iجmاع xatىa qiila لأحmed بن حmbل أحmed بن حambل waxaa lagu yihi الrajul yasuum وayuصلي وayctakif nina iska sooma oo iska salaada oo اtikaafa axabu ilayka o yatakalam fي ahlbidc ma ninkaasaad jeceshahay mase nin waajibka keliya tukayan salaad badan oo sunaa iyo soog badan oo sunaa aan soomayn laakiin ahlulbidac keliya naqdiyo oo shaqadiisa ka dhigtay inuu ahlulbidac ridiyo labadaas kaa jecesh iyo nin soom iyo salaad u go-ay ilahna uu ku dhaashay fiiriya ahlucilmiga waa laga faa'idaystaa imaam axmed ibn xambal fiiriya wuxuu yidhi idaa sallaa idaa saama wa sallaa wactakafa hadduu tukado soomo oo itikaafo fa inamaa huwa linafsi nafsadiisa u shaqay oo qaab asagaa nafsadiisa u shaqaystay wa idaa takallama fii ahli lbidac ahlulbidc hadduu ka hadlana fa inamaa huwa lilmuslimiina muslimiintu u shaqeeyey fatabayana waxaa caddaaday ana nafca haadaa ninkaas ahlulbidaca ka hadla waxtarkiisu caamun lilmuslimiina muslimiinto dhan inuu kala gaaraayo kiina naftiisa keliyuu ushaqeeyey halafina marka muslimiintoo dhan fii diinihim diinkooduu ku anfacay wa huwa min jinsi ljihaadi fii sabiil ilah waana jihaad fii sabil lahi laftirkiisii wey ahlulbidac laga hadlaya waa jihaadkii sabilahi naftiisii maxaa yeelay wuxuu yidhi cid cilladu waxay tahay tadhiiru sabiili illaahi wa diinihi wa minhaajihi wa shircati diinka alle in la dahiro jidka ilaahay lagu caabudaa in la dahiro dariiqa alle lagu caabudaa in la dahiro sharciga islaamka in la dahiro wa dafci baqyi haaulaa mubtadicadaas weerarkooda iyo gardaradooda in laga difaaco wa cudwaanihim xadgudubkooda in laga difaaco calaa dalika diinkii alle ay weerareen ay ku xadgudbeen waajibun cala alkifaayati biitifaaqi lmuslimiin waa waajib muslimiintu ay isku ijmaaceen waxa weeyaan cala alkifaaya oo haddii qof naqdiyo kuwa kale waajibkaa ka dhaca wey fardulkifaaya waa taas walowlaa man yuqiimuhu llah hadduusan jiri lahayn buu yidhi dadka ilaahay u taagay lidafci haaulaai lmufsidiin kuwaas diintii alle fasahaadinaya difaacooda haddaysan jiri lahayn oon kuwaas alle keeni lahayn wakaana fasaadu acdamu min wuxuu yidhi lafasada diin diinka dhan aa fasaadi lahaa haddaan dadkaas u taagnaa lahayn wa kaana fasaaduhu acdama min fas- min fasaadi istiilaa'i alcaduw waana ka daran yahay waana ka adag yahay kufaar inta soo duushay dal muslim qabsatay ahlubidcaasaa ka daran oo fasaadka ahlubidca ay fasahaadiyaan iyo gaalo dabadda ka soo duushay wax laysku ismiyo maahan ee ahlubidca fasaad badan sababtu maxay tahay ahlulbidcu hadday qab- wuxuu yidhi gaaladu hadday beledka ku soo duulaan qabsadaan yufsiduuna alqu- wuxuu yidhi lam yufsidu lquluuba wamaa fiiha min addiini ilaa qadacan horay kama fasaadin karaan diinka iyo waxa quluubta ku jira ilaa qadacan ay ku fasaadinayaan oo waa maxay markay qabtaan akhlaaqnadii iska soo bandhigayaan qaar kamardiyay hoos u siinayaan qaar kaajuusay ka dhigayaan dib dambe marka laga fasahaada dib dambe a ummadaasu ka fasahaadi oy ka gaaloobeen ama ulaaika kuwa ahlulbidaca fahum yufsiduuna diina ibtidaaan ugu horayna diinkay fasaadinaya waa u sheegaya waa l walaalow sidaana diinkiiya markaasu yeelankaa saasay ugu dhamat hofkiisa kooba diinkay fasaadinayaan wa acdaau diini nawcaan cadowga ilaahay oo diinkiisa u cadowgaana waa labo alkufaar walmunaafiquun waa kufaarta iyo munaafiqiinta waqad amara allahu bijihaadi daa'ifatayn labada kooxood inay la jihaadaan alla amray fii qawlihi wjaahid jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina waqlub calayhim munaafiqiinta iyo kufaarta la jihaadoo ku qallafsanow ku adadkow laba aayadooda qur-aanka ka mid ah alla ku caddeeyo faidaa kaana aqwaamu munaafiquuna yabtadicuuna bidac hadday markay yihiin qolo munaafiqiina kuwa bilaabanaya bidcooyin tukhaalifu lkitaab ee kitaabka alle khilaafayda wa yulabisuunaha cala annaas ummadiina ay ka dheehgelinayaan walam tubayan walam tubayan linaas dadkana aan loo cadayn fasaada amrulkitaab kitaabka qur-aanka arrintiisa waa fasaade wabudila diin diinka allena waa la fasahaadinaa kamaa fasada diinu ahlilkitaab diinta yahuudiya nasaara aawo hadda miyay miyay leeyihin anaku diilaanana miyay dhahayan yahuudiya nasaara may waxay leeyihin diinkiian haysanaa laakiin bidax kaliya meesha ku hayaan soo maa hayna joogaan gaalnimo aan gaalnimo ka dambaysa ma joogaan maxaa heerkaas gaarsiiyey waxaa gaarsiiyey bimaa waqaca fiihi min atabdiili wixii dhexdooda ka dhacay ee diinkii alloo la bedelay ah alladii lam yunkar calaa ahlihi ee aan la naqdin oo aan culummo rabbaaniyiinu naqdida la helin intaasay diinkoodii ku dhammaaday haddaan ahlulbidaca la nidinna wallaahi masaajidka iyadoo lagu jiro aasida kiniisada kuwa ku jira la noqona oo islaamkao dhan laga dhammaana sidaasaa dhacay ee diinkayga ilaahay weynaaya xifdiyey kuna xifdiyey culummadaas imaamu shaadili a hadal cajiib badan keenay hadalkaas wuxuu ka soo gurinay majmuuc rasaa'il walmasaa'il juska shanaad safxada boqol iyo sagaal ilaa boqol toban iyo ko imaamu shaadili sidaanu yidhaasna wuxuu yidhi xayfu takunu firqatu tadcu ilaa dalaaliha hadday noqoto koox dadka mid ugu yeerayda bidcadeeda wa tusayinuhaa fii quluubi alcawaami oo ay dadkii ugu qurxaydo dadka caamada quluubtooda ay u qurxaydo waman laa cilma cindahu iyo dadkaan aqoonta lahayn fa ina darara haaulaa firqadaas oo dadka bidcada ugu yeerayda dhibkoodu waa ka adag yahay muslimiinta ay dhibayaan ka darari ibliis maya wuxuu la mid yahay ka darari ibliis shaydaan ibliiskii oo indhaxani lahaa dhibkooduu la mid bidcadaas wahum min shayaaiin is soo ilah ma dhihin shayaaiin insi waljinni jinnigu ahaa ibliis ayaguna waa shayaaiintii insiga waa kuwa insiga falaa budda min atasriixi waa lagama maarmaan bidcadaas kooxdaas ummadda bidcada ugu yeerayda in la caddeeyo biannahum min ahli lbidaci wadalaal in la caddeeyaa waajiba inay ka mid yihiin ahlulbidaca iyo ahlu dalaalka wa nisbatuhum ila alfiraq waxaa waajib ah in la yidhahdo waa ahlulfiraq ee hala ogaado saasaa waajiba waa goorma laakiin ma layska dhaha idaa qaamat ishuhuudu calaa annahum minhum laakiin waa markii markhaati uu ku caddaado inay ahlulbidac ka mid yihiin ee qof ahlu sunna ahlulbidc inaad tidhahdaa waaba dagaalankii diinka wuxuu yidhi fa mislu haaulaa kuwaasoo kale oo bidcada dadka ugu yeeraa laabudda min dikrihim watashriidi bihim waajib waxaa ah in la sheeg sheego ummadda loo sheego ummaddana laga cayriyo oo la yidhaha ka carara ka carara ka carara waa waajib ee sunna maaha lianna maa maa yacuudu cala lmuslimiina min dararihim maxaa yeelay waxa ummadda uga soo laabanaan dhibkooda idaa turiku haddii laga tagoon la naqdin acdamu waa ka wan yahay min adarari alxaasiri bidikrihim watamfiiri minhu dhibaatada ka imaanayda in ayaga la sheego oo ummadda laga cayriyo dhibaata haddayba ka imaanaydo waxa uun kasii weyn haddii laga aamuso midda ka imaanayda maxaa yeelay ayaga marka laga hadlo dhibka imaanaya muxuu yahay mataqaan waa la kala dhimana soo ma ila ninkii aad meeshaan ku naqdayda caawa dhan ku jeclaama hadduusan soo hanuunin haduu soo hanuuno dadka waa kuu jeclaana ilaa naara gacanta ka qabatay laakiin hadduusan soo hanuunin waa ku nafcaana soo maahan nacaybkaas marka wax qiimaa ma lahu yidhi marka loo fiiriyo diin la-aanta imaanayda hadii laga aamuso kaasaa ka daran sababta looga aamusaya hadday tahay waa ku nafcaana waxaa ka daran nafcaan naarta ka daran naarta ka daran ummadiina naaray geli hadii laga aamuso haddii laga aamuso maxaa yeelay qaacidda waxaaba awu yidhi idaa tacaarada dararaani falmurtakabu akhafahuma sideeda laba dhib hadday yimaadaan waxaa waajiba midka fudud in lagu dhaco nimankaas ahlubidca waa muslim inaad kala dhimataan iyo inay inta looga aamuso dadka diintooda baabi'iyaan labadaas islama ah waxaa dhib badan in diintu baabaabo sidaas daraaddeed ay waajib ku noqotay sidaas daraaddeed ayay waajib ku noqotay ictisaamka juska labaad saqada laba boqol iyo sideedaad ka fiirina hadalkaas hadalkaasaad ka fiirina hadalkan qofkii rabay inuu dawo ku dhacdo oo caafimaad furuurtiisa dego muqadimada saxiixulmuslim kaliya ha akri waxa ku yaalla bal kadaab waa benaale hebel bal waxa ku yaalla saxiixulmuslimka muqadimadiisa ina wuxuu yidhi nin suufiyo masaajid haystaa waxaan ka barinay yidhi saxiixulmuslim inaan ku akrisan masaajidkiisa waagi maxaa siya bar markaasuu yidhi ku akrisa saxiixulmuslim waa maqli jiri waa sax markaasaa la bilaabay saxiixulmuslim de muqadimadiisa qofkaan dhegaysanin ma fahmi karo markaas wuxuu yimid maanta dan soo fariisa iyadoo la akraa kaana xadaanii fulan fulan kaana fulan dajaalan wa fulan kadaab kaasuu yihi bismi illah warya ooj ooj meeshaan dadku caydaan waryaa kuugu fura masaajid ooj markaasaa yihi waa kitaabka ad noo fatxdo ma ahan satuuq iigu jira saxiix muslim kumana taallo kumana taallo hebela kadaab hadda war kaaga keen maya horta joojiya masjidka dad lagu cayi maayo saxiix muslimka marka kitaabkaas aad u muhiim u yahay mas'aladan qofka raba inuu ka dhawo halkaas inuu akriyo waxaa kamid a waxyaalaha oo kule hal keliman ka soo qaatay sanadkiisa inta ka horreeyay ilaa ibnu cawr uu ka gaar wuxuu yidhi qaala ibnu cawrna wuxuu yidhi iyaakum walmuqiira ibnu saciid waxaan idinkaga digaa muqiira ibnu saciid waa magacaabay ogow wa abaa cabdiraxmaan war labadaasaan idinkaga digaa fa inahumaa kadaabaan war laba been badanalayaalahay ahaayo labadaas shir iska ilaaliya saasay ku socotaa haddee wax la tiri kar maaha laakiin muqadimadii akriso oo midka guriga ku yaalla akrista siad u ogaato kelimadaas waxaan uga baxaynaa digidaan dadkaan laga dilaa shay waajiba inay tahay ijmaac muslimiinna ay tahay ayna ka cibaado badantao ka ashir badan tahay salaada iyo soonka iyo ictikaafka sunnada inay ka ashir badan tahay midka sunnadaa wey intaas kelimadaa kula ka dhamaat kelimadii labaadaan gelayna marka waa shubahaadka ay ahlulnxiraafku ku soo arooriyeen faxilmajiid ii diyaari faxilmajiid horta ugu horayn waxay yidhahdeen fatxada afraad hadalkaasaa ku yaalla war qofkii hayow bal kitaabkaas kala bixi fatxada afraad kala bixi ya waxay yidhaahdeen hadalkaana ku yaalla lamaa sharaxa allahu sadra maxamed ibnu cabdilwahaab markii ilaahay u waasiciyey xabadka maxamed cabdiwahaab cala dacwati bitawxiidi inuu dadka u yeero tawxiid fasadaa wuxuu banbaxay lidacwatihi inuu ugu yeero ahla nahdin dadkii najdi joogay wa aqaama allahu bihi calama aljihaad ilaahayna wuxuu kor ugu qaaday calankii jihaadka waadxaba ilaaha ku burburiyey bihi shubaha almucaaridiina dadkii ka hor yimid shubhooyinkooda alla ku burburiyey oo min ahli shirki ahaa intaasaa ku taalla yidhahda intaasma ku taalla halkaas ka fiiriya dhegaysta marka hadalkii inta ayagu ay qoreen waa laba sifar hadalkaas fiiriya macnaha dadka ahlubidca haddaa rabta inaad fahamto qaabkay u shaqeeyaan xadiis daciifa ama mawduuca waa kow aayad iyo xadiis oo macnaheeda la leexiyey hadalka culummada oo inta la googooyo laysku rakibo laba kelimo isku jirta shan iyo toban sadax intaas waa shaqada hadalka meesha ku qoran fiiri waraaqda hadalkaas fiiriya lamaa sharaxa allaahu sadra maxamed cabdiwahaab oo meeshan ku qoran halkaana waxaa ku qoran qad sharaxa allaahu sadrahu lilxaqi lmubiin ilaahi weynaa nabi maxamed ninka la yhahdo maxamed cabdilwahaab nabi maxamed maahana waa shiikas le maxamed cabdiwahaab xabadkiisa alla wuxuu u waasiciyey lilxaqi lmubiin xaqi cadda oo waa xaqee masaga loo waxyooday ya maya aladii bacaa allahu bihi lmursaliina xaqii hore nabyaalka alla la soo diray uu fahmi kii nabiga alla la soo diray kiyuu fahmay markuu fahmay oo muxuu ahaa min ikhlaasi cibaadati ilahay cibaadada ha loo barax tiro ilahay cibaadada ha loo barax tiro bijamiici anwaaciha dhammaanteed ilahay ha loo barax tiro rabbi alcaalamiina ee caalamyaalka abuuray wa inkaari maa kaana calayhi lkasiiruun iyo waxay ku sugnaayeen in la diido dad badan oo min shirki lmushrikiina wixii ku sugnaayeen dad in badan oo shirkigii mushrikiinta ah lamaa sharx allah intaas keliya ka soo gasho qabdii inta turayna lamaa qaateen bis inta kalena kuma bataallo ujeeddadu waa maxay meesha wuxuu ku caddaynaya maxamed cabdiwaab isaga diin looga waxyoone diinta ilahay nabyaalka usoo waxyo diinkaas inuu fahmay fiiri ilaa hadalkaas hadduu caddaado waxaa soo socda hadal uu dhihi doono waxa weeye nabinimuu sheegtay uu leeyay marka taas u suurtogeli maya hadduusan middan hore qarin marka kitaabka inaad soo qaadtaan wey haddaan canjiladan sa dhegaysataan qof walbaaba kitaabka iyo hadalkaasa isku fiiriyo canjiladoodana waa la helaa ay uga hadlayaan oo stuudiyahooda i taalla canjiladii iyo dubaleda qabaa waxay yidhahdaan foolxuma jiid aan uga hadlaynaa foolxuma jiid hadde kitaabkaan waadaya meequ foolxuma ka jiida dalkan meeqaa foolxuma dalkan tiilay odagayde ya qabri wax dawaafaayo meeqaa foolxuma tiilay oo ilaahay sabab uga dhigay ya u malay ma inay islahaayeen magacaas ku ammaana laakiin ilaaha un ka keenay ya ilaaha ka keenay ammaantaas marka bal fiiriya lamaa sharax allahu ay yidhahdeen qad sharax allahu eh bis wax kale saddex sabar halkay ugu horayda ahay sabarka saddexaad aakhirkiisa waxaa ku jirta watasaddaa lidacwati ahli najdin ila tawxiid dadkii najdi oo deegaankiisa joogay uu wuxuu ula banbaxay inuu dacwada ugu yeedho taas maxeeba intaas maxeeba dadka deegaankaaga joogayna dacwada ula istaagtaa maxeeba ya ina lilahi wa ina ilayhi raajiun ya faacla allahu himata may ha markaasu wuxu alladii huwa asaasu diin tawxiidka asaasdiin ayaga waxaas dhan kuma taala hadalkooda kuma jirin hadal dheer waa waday waa waday wuxuu yidhi dadka wuxuu ugu yeeri jiray cibaadada in la iska daayo jeedaha aan la caabudin dhagxaan aan la caabudin qabuuraha aan la caabudin baaquud aan la caabudin sanadka aan la caabudin sixirka inaan la rumayn xidigashegyada inaan rumayn kuhaanta inaan la rumayn ilaahi weynaa dacwadiisii sababteed wuxuu ku buriyey bidca kasta iyo dalaal kasta oo shayaadiintu dadka ugu yeeri jireen wa aqaama allahu bihi cala marjaa kelimadii kale ku rakibeenna waa taasa halkaasay ka soo gasho bal inta kelimo ay isku keeneen fiiriya ilaahay baan kugu dhaarshay daaranku dadkan waxay yihiin inaad ogaato وأdxb bh shubh المcاaridيn intaas ogu jirtay min أhli الshirki والcinaad وdاana bاإسlاam أكثar أhli tilka الbilaad magaalooyinka dadkii joogay kulligood iسlaamkii صaxiixa waa uhogaansameen waa yeeleen waa yeeleen waa yeeleen dadkii reer magaalka iyo reer baadiye labadaba dacwadiisiiya faaftay kutubuu alifay waxaasoo dhan ugama taalo intaasoo marka hadalkaas waxaan rabaa inaad ogaato qofka nuucaas u shaqaynaa ee saddex kelimo midna geeskaasa midna geeskaasa inta isku qabtay akriyey waxa weeye qofkaasi ammaanad diineed ma leeyi ya kitaab hebelay ku taalla hadduu ka yidha maka dhegayse markaas bal ilaahay hortiisa ogaada ihay ha iga sii day waxay yidhaahdeen oo markay halkaas marsiinayaan haddana ha la fiiriyo safxada shanaad waxay yidhahdeen safxada shanaad wuxuu ku ammaanay maxamed ibn cabdilwahaab uu ku ammaanay yidhahdeen sheekh fadilmajiid kalo asaga oo diiday nebi maxamed in la ammaano kuna diiday safxada laba boqol labaatan iyo ko waxay yidhahdeen safxada laba boqol labaatan iyo ko wuxuu diiday in nebi maxamed la ammaano qof walba la soo baxsa safxada laba boqol labaatan iyo ko bal inay ku taalo nebi maxamed lama ammaani karo haddii laga helo nebi maxamed lama ammaani karo alla ilaahe nebi maxamed lama ammaani karo qofkii yidhi baadilow inuu yahan ka maqaati kacayno laakiin hal xaraf ba allah ka dhigay nebi maxamed lama ammaani karo haddii laga waayo inuu dakaagan yihiin nimankaas maaminayda ya walaalayaa wallaahi bal fiiriya qof walbow kitaabkaas safxada laba boqol labaatan iyo ko waxaa ku taalla markaad ammaanaydaan baatil ha ku ammaananin ya baatil hagan soo ii soo fiiri wuxuu yidhi xadiiskii waxa weeyaan bukhaari iyo keyrkiisu yilay wey laa tudruunii ha igu xadgudbinina waa nabi maxamed xabaa sala allah alay slam xadiski bukhaari laa tudruunii ha igu xadgudbinina kamaa asrat nasaara ibna maryama siday kristanku nabi ciise ugu xadgudbeen nabi ciise ma ku xadgudbeen kristan maxay yidhahdeen ibnullah ya ammaanay inta maageen ammaan xadguduba ammaanay soo maaha kelmadaasuu sharxay marka siduu u sharxay fiiri mar kalena oo kusoo laba doona safxadaane laa tudruunii kamaa asrat nasaara ibna maryama macnaheeda waxa weeyuu yidhi alitraau xadgudubku waa mujaawasat lxadki xadkoo laga gudbo filmasxi marka wax la ammaanaa iyo walkadiib caleyhi in nabiga laga been sheego waa saas wy taasaa la diidaa qaalahu abu sacadaadaana yiri ee anuuma dhihin oo taas ku fasiray qaala kayruhu aimo kalena waxay yidhahdeen laa tamdaxunii bilbaatil waray baatil yaan laygu ammaana iri markaasu yidhi halkaas wuxuu ku qoray nabiga lama ammaani karo ya laa tamdaxunii bilbaatil ma wuxuu rabaa baatil nabiga lagu ammaano marka ya nabiga lama ammaani karaa ku qoran wy halkan waxaa ku qoran laa tamdaxunii bilbaatil baatil haygu ammaaninina ya walaa tajaawasu lxadda fii madxi markaad ammaanaydaanna xuduudda ha ka gudbinina tiir hay ammaanimina maaha markaad ammaanaydaan xuduudda ha ka gudbinina maxa qaamse waa baatil markaad ammaanaydaan xadka ha ka gudbinina ya walaalaya waa hadalkii nabiga laa tutruunii soo maa allahu akbar taasna waxaan rabaa inaad ogaataan marka meesha uu leeyahay maxamed cabdi wuxuu yidhi maxamed cabdiwahaabna ammaan waxay ammaaneen in aan caadi ahayn ammaan waa ammaaneen iisoo qaba waa minkiis waa ammaaneen maxamed cabdiwahaab wax la ammaano waa waa imaam tawxiidi culummadeenna dhanaan ammaanay keligiis maahane waxa ammaanay cumar maxamed isma ammaanin ogow ya xataa shiika fadximajiduhuna ma ammaanin ogow ee hadalkaas waa beentiis a'imadii muslimiintu ammaanta waxaa ka mid ah imaamu sancaani maxamed ibnu ismaaciil oo taqaanaa waa subulisalaamka shiika iskale bulugmaraanka sharxay kaasu wuxuu ka soo guriyey gabar galay dheer oo uu ku ammaanay oo uu leeyahay waqad jaat alakhbaaru canhu biannahu يعد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهلا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي وكبي دير ما كفير بالمعانجي سقبيها وحو يري وراكو وحي إيجا سوق جارين محمد عبد الوهاب حجيسة إنو سائلين يا شرعي دي شريف كاها أو نبي محمد إلهي كسو دشي شرعي إنو سائلة صلى الله عليه وسلم في سنانا قف مجدد أه إلهي أسو صار أمضع inuu diinkiisa sidaas u soo celinayo iga sheegayu sida ka muuqata oo wayanshuru uu banaanka soo dhigayo jahran si cadaan ah maada waa kullu jaahilin wixii ay naga qariyeen jaahil kastaaba diinkii uu qariyey ammaantaas ugu qoray wa mubtadicin bidcoolayaalka bidciga diinka wixii uu ka qariyay inuu ummadda u sheegay maxay abdihaaba soo gaartay maanig warkaan ka hayaa intaas yidhi imaam sancaan ya imaam sancaan saas yidhi فوافق ما عندي الله يرحمه وحي ان ربي وافقي سداس aniga bay ku jirtay in diinki banaanka la soo dhigo oo wixii ahl bidcu qariyeen banaanka la soo dhigo amba way ku jirtay marka ninkaasna sidoo kale ka shaqeynay waa runtii ilaa kuwa imaam waa taqaana ya marka wuxuu yiri amaanta waxaan ku macnay waxa ku jirtu yiri sanaadir wa kalmajdi laqi martaqa laha siwaahu wala hada sanaha sanaydu shir kale oo la raacay in caalim ninka la raacay in ahsaa ahsaa magaalada la raacay ninkii caalimka ka ah waqtigiisii oo la dhijiray imaamkaas Abu Bakar Hussein ibn Qannan weeyaan ee shiqa kitaabkan le maba xam kitaabkan fadhi masjidana ogaada ma wala horta Maxamed Abdul Wahab ogaada waxa iska la sheegay Rabbi Cabdiraxmaan ibn al-Hasan ala Sheikh ee wuxuu shaqa kitaabkii shiiqu shaxaya taasna wayna ogaataa marka baytkaas wuxuu yiri markuu markuu ammaanayo shiiq la yiraahdo in Abu Bakar Hussein wuxuu yiri سنة وكر نقضي شيخ محمد عبد الوهاب ذروة المجد شرفت فدي أيو كر نقضي التي شرفت مرتقى وكر نقض لها شرفت سواه أسرع وقت صهري ولا حاجة وصن الله صوت من فنها حتى بلان كده فني دعو جيش حقه حتى جيش حقه حتى وكل روى إنه شرك واجت إنكره ووقت جيسيو كابلا وقت الطهارة وقت جيسيو بي علماء المسلمين تقدم أهل السنة كل قد قرن جيسيو يجدد قد عايره ee nin kale ku wareeyeen ma jiro oo yiri waqtigiisii asna mujaddid ka wax asaga mujaddidii ku ahayle marka waxa la leeyahay lama soo timin waa waqtigiisii ragii joogay ama ka hor waxa weeyaan muslimiintu ijmaaci ku yihiin rag ka fadli badan ka horeeyay ah maxay Abu Bakar ka horeeyay Umar iyo Uthman iyo Ali oo ijmaac lagu yahay ka fadli badan yihiin ma garab haakada marka amaan ee uu meesha kuma bataal ee qabo waa sii wadeen oo waxay yiraahdeen صفحبة صفحبة oo boqol iyo labaatan iyo laba boqol labaatan ka waa midaan hadda akhriynay waxay yidhahdaan safxadaas wuxuu ku tilmaamay shiiqa oo iskale fadxilmajiidka dadka rasuulka ammaana annahum mushrikuuna inay gaala yihiin ya dadka nabiga ammaana waa gaalo aa ku taa la yidhahdeen qof muslim oo ka keen anigu waa ka waayey waa taa sabcadii qofkii hayow ka keen warray ha laga keeno ya hal xaraf meelay uga taallo ninkii nabiga ammaanaha gaal ah waa taasi qofkii ka keeni kara ka keeno fiiriyo fiiriyo roga man madaxa nabiga sala allahu calayh wasalam fahuwa mushrik ka soo raadiy ha nabiga ammaana nabiga ammaantiisa xadgudub aan la ogolayna in la ammaana cibaado wey in la ammaana waa cibaado nabiga sala allahu calayh wasalam ee ma ahan wax laga hadlo hadlaba marka qofkii nabiga ammaana waa mushrik ka soo raadiy ka soo raadiyo kuma taala soo ma aha ogaada nimankaas diinkooda iyo ammaanadooda iyo waxay soo guurayeen waa inaad ogaataan sidaas oo kale waxay yidhahdeen safxada boqol soddon iyo kow waxaa ku taalla oo fadxilmajiidka ah boqol soddon iyo kow waxaa ku taalla atbaacu abilxasan alashcari mitlu mushrikiin alcarab abulxasan alashcari dadka raacsan ee ashaacirada mushrikiin arab oo kale weey saasa ku talayda mushrikiin arab oo kale weey waa saxaba boqol fadl yakow bal isoo bix ilaa boqol fadl iyo laba miya isoo bix hadalka ku yaala dhageysta abul hasan ashari horta hadartan al barataan qarnigii saddexaad aakhirkiisu ahaa saddex xaal soo maray sida aimada shaafiiciyada iyo qeyrkood ay cadeeyeen oo ibnu kasiir manaaqib uga uga hadlay markuu dabaqaadka shaaficiyada ka hadlaayo oo kaleeto wuxuu leeyahay saddex xaaluu soo maray mar muctaziliyuu ahaa oo sifaadaba inkira kulli marna fakerkii kullaabiyiintuu qaday oo toddoba sifu ogolaayo waa midda hadda kuwa jooga shaacirada ay ogol yihiin markii dambena oo ka tooba keeno halsunnu noqo saddexdaas xaaluu soo maray afartan sanuuna weliba ku dhamaystay muctazilinimada masalan saddexdaas xaalula marka abu xasan alashcari dadka raacsano kufaartay la mid yihiin saxada boqol soddon iyo kow kuma taallo laakiin warka ku yaalla bal qof walba u dhegaysto muslimahow hadalka ku yaalla hadalka ku yaalla hadalka ku yaalla boqol soddon iyo kow soo ma ahayn boqol soddon iyo ko waa kana nacam boqol soddon iyo ko hadalkaas maba ku yaallada hadalkaas kuma yaallo safxadii boqol soddon iyo ko aniga miyaa qalday hadalkaasu kuma yaallo horta waa kana laakiin hadalkaas hadal ka fog oo aan rabay inaad aragtaana ku yilay insha allahu dibaan ka raadayna hadalkaas sababto ah hadalka ugu cajiibka badan ka mid ahaa oo waxau ahaa waxa ay ka sheegayaan abulxasan alashcari dadka ra ay ka sheegeen u leey dadaa sheegay u leey dhihi maa hataa dad raacsan iyo asagaa yii iyo midnaba ya asagaa yidina dhihi maa dadka asagaa yidina dhihi maa waxa weeyaan dadka raacsana qabana dhihi uma laakiin dad aa ka sheegay aa ku taalla dad aa ka sheegay ayaa ku taalla safxadiina lagu qaldaa dhici karta marka bal aad ha loo fiiriyo waa safxada boqol soddon iyo kow saasaa ii qoran saasaa ii qoran oo fadahmajiidka ka mid ah waaya صafxada boqol iyo labaatan sidaanaa ku qorana yidhahdeen waxaa ku qorana yidhahdeen aktaru mutaakir اumma mushrikuuna ummadaan intooda dambe badankoodu waa kufaar mushrikiin ah laa yacrifuna macna laa ilaha ila اllah laa ilaha ila اllahu macnaheedan aan aqoon saasaa ku qorana yidhahdeen fadxulmajiidka boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan idhi boqol iyo labaatan waa tanaa kuma qorna haba ka yaabin inaad walow xarafba uga aragto ya boqol iyo labaatan hadalkaasu haba yaraadee kuma qorno ya war boqol iyo labaatan ma haydaan ya boqol iyo labaatan oo fadxulmajiida soo ma haydaan boqol iyo labaatan ana waa haya maymn cafwan anaa idinka qalday boqol iyo labaatan maana waa labaatan soo roga soo roga waa labaatane alxamdulillah waa tane labaatan wey boqol iyo labaatan maa fadxulmajiid walaa xarafna hadalkaas ugama yaallo laakiin takriirka hoose oo ibnu baasa hadal nuuca hadal ku yaalla fiiri asna iyo midkay sheegeenna isma lehe midkay sheegeen iyo midka ku yaalla takriirkana isma leh faxulmajiidkana kumaba yaallo sideedan ammaanada cilmiga waxaa kamid a kitaab haddaad wax ka sheegto waa in asagii laga hela waa in asagii laga hela ya haddii kale waa khiyaano faxulmajiidka walaa xarafna hadalkaas ugama yaalo laakiin takriir oo ibnu baas uu leeyaha hadalkaana ku yaalla fiiriya hadalkiisi wuxuu ahaa aktaru mutaakiri lumma mushrikuuna mutaakiriinta intooda dambe badankoodu waa gaalo laa yacrifuna macna la ilaha illa allah hadalka ku yaalaana waa sidaa quratulcuyuun waxaa ku yaalla yuu yidhi waqad waqaca alaktaru in badanaa waxay ku dhaceen firi waa mushrikiin maaha waa ku dhaceen wey wax in badanaa waxay ku dhaceen oo min mutaakiri haadihi lumma ummadan mutaakiriinteeda ka mid ah fii haada shirki shirkigaanay ku dhaceen qofkaanu waa mushrik iyo shirkigii ku dhacay mid ku mid ah allahu akbar qofkaan waa mushrik iyo shirkii ku dhaca shaqa ismala waxaan rabnaa laba maato inaan marka caddayno hadalka ugu badan oo fadxulmajiid ay ku eedeeyaan waa laba kelimo dad mushrikiin carab ka gaalnimo badanaa soo baxay oo qabulaha tuugaayo waa kelimad kelimadda labaadna waxay tahay waxa weeyaan ummatul maxamed dad kamid ahaa shirki ku dhaco ummadii dambaa qaar shirki ku dhacayna waa kelimadda labaad ladaa kelimo ufiirsada ummatul maxamed dad kamid ahaa shirki ku dhacay waa kelimada ay qariibsadaan oo kitaabka ku inkireen kumana taalla fadxulmajiidka waxay ku taalla waa fakiir kelimada labaadna dad ka mid ah qabuuriyiinta mushrikiintii hore waa ka gaalnimo aad adag yihiin oo kelimada labaad waxaan rabaa marka dad ummatul maxamed ka mid ah shirki ma ku dhaceen ya adilan u keenayna inay ku dhaceen hadalka ugu dheer kaasaan ku baxayna marka maxaa yeelay taas haddaanaan subin waxa weeyaan kitaabkana laga helo dadaa shirki ku dhacay waxay noqonaydaa waxaan diinkii hore iyo culamadii hore laga oqonin kitaabka laga helo taasa noqon soomaa ya waa inaan sugno kelimadaas maxamed cabdiwahaab miyaa u horreeyo dhihi jiray nin ummatul maxamed aha shirki ku dhacay mase waa looga horreeyey taas waa inaan ogaana waxa weeyaan ummatul muxamed ayadoo nabigu joogo aan nabigu yidhi rag saxaabada ah shirkiyaad ku dhacday qof walba waa alkaas dhegeyso nabi maxamed sala allahu calayh wasalam waa xadiiskii tirmidi abi waaqid allayti maalintii loo baxay xunayd muxuu yidhi nabigeena sala allahu calayh wasalam waxaan ahay buu yidhi dadka islaamnimada ku cusub markaasay kufaartu waxay lahaayeen geed ay barakaystaan oy warnaha furtaan markaasaan waxaan soo marnay geed oo god ah markaasaan waxaan idhi ijcalanaa daata anwaatin kamaa lahum daata anwaat rasuulka allow noo samee geed aan barakaysanoo furmoolay la yidhaahdo siday gaaladuba u haystaan furmoolay ay geedaha furtaan warna ay furtaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam shirki kumaanaa dhicin dhibna male miyuu yidhi laqad qultum wladii nafsi biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iil limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih saasuu ku yidhi nabigeena sala allahu alay wasalam wallaahi waxa aad tidhaahdeen sidii ay dhaheen nimankii yahuud ahaa nabi muuse reer banu israiil siday nabi muuse ku dhaheen kelmadii oo kalea tidhahdeen ilaah noo same ya nabi maxamedoo jooga weyn u fiirsada sidaas marka in ummaddu shirki ku dhacdo nabigu gaalatin haddana ma dhihin fiiri inaysan islahayn qofku waa mushrik iyo shirkii ku dhac inay shirki ku dhaca waa u sheegay gaalatina ma dhihin maxaa yeelay xadiidka waxaa ictidaaru ka hormariyaba saxaabiga oo wuxuu yihi wa naxnu xudasaau ahdin bikufrin dad mar dhow soo islaamanahay oo ka jaahil noqday masalada macnaha ya waa nebi maxamed saxaabadii oo uu la socdo oo shirki ku dhacday nebiguna mushrikiinati ma dihine shirkiga ku dhacdeen inay laba kala tahay marka laba maadaan ku haystaa weeye ko shirki qof ummatu maxamed oo kuma dhicin nebi maxamed adiida xadiiskiisa wey haddaa saas tidhahdo waa ku dhaca waa kana qofkii shirkii ku dhacay hadii la yidhahdo gaalaa tirina waxa weeyaan nabi maxamed hadalkiisa ka soo horjeeda labadaba waa baai waxaan rabaa marka culimmada muslimiintu ma dhihi jireen ummadii ummatu maxamed aheed aan qabuurihii caabudo shirkii ku dhacday ma dhihi jireen maxamed cabdiwahaab hortiis sia isagaa u horreeya horta taas in la ogaada waa muhiim in la ogaada waa muhiim fatxulbaariga ii soo qabo juska sideed todob iyo tobnaad ii soo qabo safxada boqol soddon iyo afar dhegaysa nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam boqol soddon iyo afar nacam dhegaysa nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam can abi saciidin alkhudriy can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaal waa bukhaariga matnigiisa intaasu latatabicunna waad raaci doontaan ummad yahay ummatu maxameda waana raaci doontaan sanana man kaana qablakum dadkiini ka horreeyey wadooyinkoodii dadkiini ka horreeyey wadooyinkoodii ayaad qaadi doontaan dadkaasaad wadooyinkoodii qaadi doontaan shibran bishibrin taaka taakaad u qaadi doontaan wa diraacan bidiraacan dhudhun dhudhunna waa raaci doontaan xataa low dakaluu juxra dabbin taractumuuhum xataa god adeesa hadday galaan dabbadu adeesa maaha laakiin waddanka iyaga aysan joogin waa mid adeesada xoogaa meelaha qaar ka shabahda dabba godkeed hadday galaan ummadihii hore waad galaydaan idinkana oo waa ku raacayda qulnaa waxaan idhi yaa rasuulallah dadkaas aan raacayno alyahuuda wanasaara miyaad ula jeedaa qaala nabi wuxuu ihi faman yaa kale waa iyagii yahuud iyo nasaara mushrikiin ma ahayn shirki ma ku dhaceen ya ma shakeeni kaga jira wa qaalat ilyahuudu cusayru bnullah shirki ka weyn ma jiraa ina ilaah weeyo cusayr wa qaalat inasaara masiixu bnullah sidaasaad yeeli doontaan u yidhi nabi maxamed aa yidhi waa yeeli doontaan wixii nabi maxamed yidhi waa dhacayaan walaalayaal ma dhacayaan maxamed cabdiwahaab ka hor culimadii joogta ma tiri marka shirkigii waa dhacay nabigu sheegay ma tiri faidaari sharxiis dhegayso waa dhacayuu leeyahy arrintaas dhegayso waa masale aad kuugu muhiim ah inaad fahamtaa qaala ibnu badal wuxuu yidhi aclama wuxuu ogeysiyey nabiga suban sala allahu calayhi wasalam ana ummatahu ummadiisu fatatabacu inay raacraaci doonto almuxdasaat bidcooyinka ummadan ummatu muxameda inay bidcooyinka raacraaci doonto min alumuuri arrimaha walbidaci bidcooyinka walahwaa iyo hawooyinka kamaa waqaca sidii ku dhacay lilumami ummadihii qablahum ka horreeyey waqad andara nabigu waa ku digay sal allahu alayh wasalam fii axaadiisa kaiira axaadiis fara badan biana alaakhira ummadda kan ugu dambeeya sharun inuu shar badan yahay wasaacatu saacadda qiyaamuhuna laa taquumu inaysan ku dhacayn ilaa calaa shiraari naas dadka kuwa ugu shar badan maahanin وأن diin diinka iسlاamkuna inamaa wax kale maaha yabقى waa baaqi noqona qاaئma xaligay mid taagan cinda khاaصaةi min الnaas in yar oo gaarka ummadda kamida aad diinka صaحiixa hayse waxa dhahaa firiiq waa ibnu badaal oo uu ka soo gurin xaafidku qultu waxaan dhahaa u yidhi aniga xaafidkaas xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxaan dhahaa waqad waqaca waa dhacay mucdamu maa andara bihi nabiy wixii nabigu ka degay agsarkiis waa dhacay hadda ka hor dhacay waa waktigii xaafidka ya waa waktigii xaafidka waa dhacay agsarkiis waa qarnigii sideedaad ya waa dhacay wixii nabigu ka degay mucdamkoodii sala allahu alayh wasalam wayaqacu baqiyatu dalika inta kalena waa dhacayda ya sidaasay aimada muslimiintu weligood u dhihi jireen waxaad isiidaa tadkiratu ulil absaar tadkiratu ulil absaar oo leh waxa weeyaan bal asnaa aragna bal wuxuu yidhaahdeen tadkiratu ulil absaar ya tadkiratu ulil absaar waa toban iyo sagaal safxado safxada toban iyo sagaal weeye ya ma sha allah tadkiratu ulil absaar fi macrifati lkabaa'ir aliragtaarka magaciisa تأليف عبد الرحمن ابن علي ابن عبد الله الحافظ المفسر الفقيه الواعظ الأديب المعروف ابن الجوزي ابن الجوزي يا قري ومن معروف oo kadan xataa in la sheeg sheego waa qarnigii wuxuu noolaa lixaad shan boqol iyo toban hijriyadu markay aheed u dhashay shan boqol iyo toban waa goorma ya shan boqol iyo toban sagaal boqol oo sano kahor wey ya maxay cabdiwaad xaadhow marka ya shan boqol iyo toban uu hijriyadu dhashay shan boqol iyo sagaatan iyo toddobana waa dhintay sidaanu leeyahay dhegayso shirki uu ka hadlo wuxuu yidhi ashirku huwa an tajcala lilahi niddan shirki waxaa la yidhaha ilaahay mid lamida inaad u samaydo ow tacbuda macahu hayru ama ow tacbuda macahu hayra ama allele jirkiisa aad axad kala caabudo oo ah muxuu yahay axadka la caabudaa min xajarin dhagax ow basharin banu aadam ow shamsin qorax ow qamarin dayax ow nebiyin nabi inaad caabudo ow jinniyin jinni inaad caabudo ow najmin xidig ow malakin malag ow shaykhin ama sheekh aad ka caabudo ow kayri daalika intaas markuu yidhi wuxuu yidhi waqad yaqacu waa dhacaa dalika shirkigaas waqad yaqacu waxaa ku dhaca fii dalika shirkigaas baclu ljuhaal jaahiliinta gabalkood kuwa jahliga badan almuntasibiina ilaa diin islam oo yidha muslimiinana ya kuwa dhacay muslimiinana ah shirkigaas ku dhaco culummadii caabuday fii umuurin arrimay kula dhaceen taqacu minhum ka dhacda can jahli fa min dalika waxaa ka mid ah kuwa shirkiga ku dhaca almuntasibuuna ila almashaayikh culummada kuwa u nisbo sheegta ka sheekh axmed khilfaa'i shiikaas qolada sheegata dariiqadaas qolada sheegata amase sheekh yuunus qolada sheegata oo kale sheekh cadawi oo kale almutawallihuuna bidikri ee dikrigooda la wareeray sheekh cabdilqaadir sheekh waaya la wareeray ya ya sheekh cabdilqaadir waa dadka soo hanacasa fiiri waa ka hor raggaan ah sheekh axmed rufaac sheekh yunus sheekh cadawi sheekh cadawi uu kalay waa wareersan yahay waa tegey intaasay leeyihiin wuxuu yidhi maxabadooday la wareereen uu yidhi min duunilahi alla ka sokay muncakifiina waxay ku itikaafaan calaa qubuurihim yuqabiluunaha way ka dhunkoonaan qabuuraha kuwaasaa shirkigii ku dhacay kuwaasaa shirkigii ku dhacay waa sagaal boqol sano kahor aimatu diin markay saas leeyihiin yaa kuwaasaa ku dhacay wayasjuduuna lahaa qabuurahay u sujuudaanoo wayastakiisuuna bihim waa ka gargaar dalbadaan qabuurahay ka gargaar dalbadaan qabri laga gargaar dalbaa waa shirki maxamed cabdiwahaab oo horreeyay caawa inaka har halkaas ay kaga go'do haddaad baadilin ka maqnaa jirtay hadalkaasuu waday oo waday oo waday ilaa uu soo gaaray safxada labaatan iyo labo markaasuu wuxuu yidhi wanabiyu sala allahu calayh wasalam qad nahaa can isalaati cinda alqubuuri mutlaq nabi maxamed waa diiday qabuure agtood in lagu tukado waa diiday faqaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxu uhi laa tajlisuu cala alqubuuri ha ku fariisanina walaa tusalluu ilayha xaggeeda ha u tukanina wa min dalika waxaa ka mid ah marka shirkigaas alistiqaafatu bihim culummado gargaar laga dalbo fii qadaa'i xawaa'ijihim dadka danahooda inay gudaan gargaar dalabka looga gargaar dalbaha shirkigii ka mid a walxariifu bihim in lagu dhaartaa shirkigii ka mid a watawaajudu cinda dikrihim culummada marka la sheego in la jidboobaa ka mid ah markii alla la sheegana jidboomaydid maa laa yafcaluunaha cinda dikrihim mas'aladanna waxa weeyaan laba canjilan ka duubay habeen dhaweed oo lix boqol boqol iyo labaatan daqiiqo muxaadare socotay idaacatlqur'aan aana geyn idaacatlqur'aan aan geyn hadda iska dafdasid weysan idaacatlqur'aan aan geyna waana ballan qaada inay soo daynayaan weliba sideed saac oo beriyo kala iyo waa مصدقين إلهي خير أبقي آهي آد ومهم استوديالك أنا واقع الله واقع الله مركا وهو يرسيري مركا مركا على الله خصوص مسجد بوضان مركا آيرها قرآن كان مقلانا مسجد بوضان فمن استعانا أبكا كالما كالضلب بغير الله أو استغاثة أنا جرجار كالضلب كما يقوله هؤلاء المتولهون هو ورسان سيدي إليهم بالمشايخ علماء الله وريري يا سيدي شلاق شيخ فلان كدها faqad ashraka maca allahi kayru ilaahay kayrkiis uu ilahay ugu shariig yeelay walaalayaal saasaad gabta waa gala kartaan ya sheekada gabta tadkiratu lilabsaar ya tadkiratu lilbasaa'ir indhisaga fi macrifati lkabaa'ir ibn ljawzi muhiim wey muhiim wey waana yaallaa oo waa la helaa kaasna wuxuu ahaa oo aan sugaynay culummadii hore ee muslimiinta inay dhihi jireen shirkiga waxa weeyaan waa ku dhaceen ummaddu qabuuriyiintuna qabuurahay caabudaan waa mas'ale aan culumma isku khilaafi jirin qabuuriyiintan ka hor culumma iskuma khilaafi jirin iskuma khilaafi jirin intaas taasaan uga gaabsanayna taas ayaan uga gaabsanayna taasaan uga gaabsanayna fatxada marka abulxasan ashcari ma hesheen jazaka allah ilahu khayrku si waa kanaa dhegaysa marka abulxasan waa farxada anaa qaldaye toban iyo saddexba weeye toban iyo saddex weeye bal hadalkay yidhaahdeen abulxasan alashcari gaaladu lamid yahay hadalkay yidhahdeen walaalayaalow dhegaysa dhegaysa abulxasan alashcari mushrikiinta cardeedu lamid yahay dadka raacsan ay yidhahdeen wuxuu yidhi fa idaa fasara almufasiru qof wax fasira hadduu ku fasiro alilah bimacna alqaadi hadduu yidhaahdo ilah marka la yidhahdo fasir laa ilaha soo maaha fasir marka la yidhahdo hadduu yidhahdo macnaheedu waa bimacna alqaadir cala alikhtiraac qof awoodo inuu wax bilaabo oo wax abuuro aa la yidhahda macnaheeda wactaqada uuna aamido ana haada almacnaa huwa akasu wasfi ilah macnaha ilahnimada kan ugu gaarsan inuu kaas yahay oo lagu fasiro wajacala isbaata haada huwa algaayata fi tawxiidi oo ka dhiga sidaas inuu yahay tawxiidka meesha ugu dambeeyey kamaa yafcalu dalika man yafcalu siday sameeyaan dadka sameeyo min mutakalimi sifaatiya qolada mutakalimiinta sifaatiyada la yidhahda kamid a wa huwa aladii kaasu waa midka yaquuluuna hu ay ka yidhahdaan oo ka sheegeen can abilxasan ashcari wa asbaari waa warka ay ka sheegeen waa intaas markaasuu yidhi waxaa ku qoran mushrikiinta carbeed ayay lamid yihiin abulxasan ashcari walaa labadaas hadal ma isku mid ah atbaacu abulxasan ashcari mislu mushrikiin alcarab iyo ma isku mid ah wa huwa hadalkaas aladi waa hadalka yaquuluuna ay ka sheegaan can abilxasan waa hadalkay ka sheegeen labadaas hadal ma isku mid ah allahu akbar ilaahu kayrku si tan sarxadan waa la soo helay alxamdulilah waxa weya ilaa qofka markay ku cadaato mogtahay wixii uu sheegaya inay baatil ahayd mogtahay diinkaaga ku kalsoonaane ya hadhowna beri diinkaaga kaama shaki geli karo sidaasoo kale waxay yidhaahdeen fatxada soddonaad fatxada soddonaad